munaasabadan lagu xusayo maalinta xoriyadda hadalka ee sideeda may si lan xusa xadgudubida lakula kahay saxafiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan handhigaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo qaban qaabiday ururka saxafiyiinta koonfur galbeed ee soomaaliya munaasabada iyo weliba ku qeybgalay mas-uuliyiin shilkidisan oon ku horaya wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyo xeer ilaaliya ku-xigeenka koonfur galbeed soomaaliya qeybo shilkidisana bulshada iyo wariyaal muxiudiin xasan maxamed xusni gudoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya eena gudoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasoja iyo weliba uusa ku hadalay xadgudubyada iyo la kulameen saxafiyiinta si guud sanadkii laa dhaafi si gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya weli uusa rajaeyay inti sanadaho eedin iyo yaraadan dhibaatooyinka ka dhankae wariyaalka meel kasta iyo markaasi ka howlgalaayana
laha ku bilaawa sideedii may lamadii ilaa sanadkun lakajara weliba ururada saxaafadeed ee soomaaliya oo ururka isudaga saxafiyiinta koonfur galbeed isu ku mid ayey diiwaangeliyana in boqol iyo todoba xadgudubyo elanjeysadii warbaahinta iyo waryaalka soomaaliyeed mibana ku mid ahaa saddex weri oo laka dili gudaha wadanka soomaali oo qaar shooqaraxay ka dhimadeen tumi koo weriye oo laka dhaawacay gudaha wadanka soomaaliya sanadkaas gudahantiis soddon iyo sagaal gudaha wadanka yalkiiri tumo iyo li waliba la kulamena garaacis ama jirdil gudaanka wadanka soomaaliya miduuna ku hadalaana warbaahino dhowr oo laka qiyaasay ilaa iyo soddon dhowr warbaahinood oo wariyaal laka jaran eesaas hadda oo xadgudub jirdil iyo lanjeysidii in xarumoosha warbaahinta laga dhibaatay gudoomiyaha jaamacadda baay aadan mayow iyo weliba uusa waryaalkan ka hambaleeyey xusgo sadiida may soonan ballan qaadinta ilaa iyo toban weri oo sii doonaan walbarasho heer jaamacadeed oo bilaashe marka aan may aaminsanaha ini meelaas deegaankan walbadan meelaas xadaaradiis iyo walbadan wayba macnaha maqsuubiyaas iyo aaminsana ini walbadan cabduuna jaran ini jaran aaminsana haddana may eed muhiimnaha ini qofku is fahma xarfadiis may kale muhiim ahaa oo fursaddan geedka ku faa'iidaysaday yihiin as jaamacadda baahi may ku mid tahay jaamacadda deegaanka yaala oo markaas ansuruniya horumariyada waxbarashada iyo tayada deegaanku markaas haddaatee saxaafadda ana geed kulankan ku faa'iidaysado ustaad xudiin iyo ustaad mustafa anaan sheegay kula hadalay inay toban qof scholarship jaamacadda sii doonta insha allahu tacala wariyaale oo mayba markaasna may jaamacadda ansurunta inay qayb ku nagata cilmiga iyo meelaas markasta kasta deegaankan ka hormariyo mahayn keliya jaamacad keliya ku fikiraas self interest tolero ama qofka dantis gaarka wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya abdifitaax cali yuusuf iyo weliba usana ku hadalay xaaladda wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya waqtikun iyo kusugeyn qorshayaalka dowladda iyo ankadegsanta la shaqeeyowka iyo kobcinta aqoonta wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya hambali hambaliyaasi laha waa maalin weyn waa maalin may leedahay eed eedanka faraxsagna ini oo hafladan oo lanka damaashadow xuriyadda wariyaasha iyo may leedahay maalintii oo yeeta saas aawadiye iyo mayba eed eed intanka mahadnagaane ee ururka saxafiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo guddoomiyaay muddi xusni waa nin oo way waaye eed eed yacni deegaanadan sidii wariyaashoodii iyo ku hormara lahaayeen oo waana isku kuduubsanaada lahaayeen waana nagada fadeen dowladiona la shaqeeya lahaayeen mayba nasiiban latinaha lan oo ruqadaae oo saxafi ah iniisi mayleraay guddoomiisiingay unuuna ciidanka faraxsanno wasaarad ahaan inuunani la shaqeeyay wax kasta oo wariyaasha iyo mayleraay idaacadaha madax bannaan ka saabsan iniisuna oo kala hadalow waxyaabaha haruugiyo in layn